welina waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha uu soo diyaariyey halkana kasoo jeedinayo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal waxaa gabagabo sii maraya bisha barakaysan ee ramadaan iyadoo toddobaadkan la filayo in maalinta ciiddaahi loo dabaaldego oo muslimiintii soo soonnaa bishii barakaysaneed ee ramadaan ay asteeyaan dhammaadka bisha ramadaan ayna ciidaan haddaba waxaa jira habab looga faa'iidaysto bisha barakaysan ee ramadaan iyo maalmaha ciidda ee dadka awooda inay bixiyaan fidrada oo sakatulfitriga la yidhaahdo iyo qaababka loo bixinayo ayaan barnaamijka kusoo qaadanaynaa maanta waxaana barnaamijka marti noogu ah sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo ah guddoomiyaha golaha imaamyada waqooyiga maraykanka ahna imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota qaar ka mid a dhegeystayaasha ayuu shiikhu su-aalo uga jawaabi doonaa waxaana kula xiriiray khadka telefoonka sheikh cabdiraxmaan sheekh cumar oo aan weydiiyey bal marka hore inuu sharaxaad inaga siiyo sida dadku ay tahay inay uga faa'idaystaan bisha barakaysan ee ramadaan oo hadda gebagabasii ah bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah sala allahu calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin bisha ramadaan waa bil aada u qiimo badan oo ilaahay agtiisa subxaana watacaala aada ugu weyn waa bil dembi dhaaf waa bil laga xoreeyo dadka naarta waa bil ay ku jirto habeen ka khayr badan kun bilood sideed sideetan iyo saddex sano cibaadada la sameeya habeenka u dhiganta muddada waa bil bishii qur-aanka uu soo degay waa bil aada u qiimo badan ilaahay agtiisa waana fursad dadka muslimiinta ilaahay u siiyey inay cibaado badan ku samayn karaan xilliga bishaas ramadaan maalinteeda inay soomaan habeenkeeda inay istaagaan qur-aanka akristaan ilaahayna subxaana watacaala u tawba keenaan acmaal saalixa fara badan ay la yimaadaan oo ilaahay miisaankooda u saara maalinta qiyaama marka waa bil aad iyo aad u weyn bisha waa gartay hadda gebagabadii bisha ayaan ku guda jirnaa oo sii dhammaanaysa sidoo kale waxaa xigi doontaa maalmaha ciidda dadka muslimiinta ahi maxaa la gudboon maalmahaasi
bismillahi raxmaan bisha waa dhammaanaysaa hadda maalmaha ka haray runtii waa tobankii u dambeeyey bisha ramadaan tobanka dambena waxaa aada loo filaya habeenka leytuqadarka inuu ku jiro intii sii badnayd way tagtay hadda alxamdulilah ninka ilaahay waafajiyey waa waafajiyey marka tobanka dambe bishaa waxaa la doonayaa waxyaalaha aadka muhiimka ah waxaa kamid a zakaatulfitriga oo bishaan afuri yani afurka bisha ramadaan la afuro ka dhalanayso ama ka waajibayso waxaa rabaa dadka marka muslimiinta qofka heli kara maalinta la afuro ciidda ah raashinkiisii isaga iyo ciyaalkiisa waxay cunaan wax ka dheeriya heli karo waxaa waajib ku ah zakaatulfitriga inuu bixiyo nabiga caleyhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixeynka ku sugan wuxuu yihi nabiga caleyhi salaatu wasalaam farada rasuulullahi sala allahu aleyh wasalam zakaata alfitri saacan min burin aw saacan min shaciirin cala alcabdi waalxuri waldakari walunha walsagiiri walkabiiri min almuslimiin wuxuu rasuulka waajibiyey zakaatulfitriga suus bur ah ama suus qamadi ah adoon iyo xor lab iyo dhadig mid yar iyo mid weyn oo muslimiinta ka mid ah ayaa dushooda uu saaray ilaahi subxaana watacaala marka zakaatulfitriga waxaa loogu talagalay nabiga wuxuu yhi alay salaatu wassalaam waxaa zakaatulfitriga loo sameeyey tuhratun lisaa'imi min allaqwi waalrafath qofka sooman inay ka kabto wixii soomkiisii ka galay oo dhaawac ah oo ama hadal xuna ama uu sameeyey inay ka kabto wa ducmatu lilmasaakiin iyo in dadka masaakiinta maalinta ay wax cunaan waa muhiim oo iyadoo la ciidayo inaan laga helin muslimiinta dad gaajaysan ama dad aan faraxsanayn ama saasaa loogu talagalay marka raashinka waxaa la siinaa dadka masaakiinta raashin ha lagu bixiyo nabiga yihi caleyhi salaatu wasalaam raashinka ha lagu bixiyo quutulqalab quutulqaalibka magaalada wadankaas quutulqaalibkiisa raashinka laga cuna hala siiyo dadka masaakiinta marka waxayna u tahay quudin dadka masaakiinta ah oo tabarta daran leh ee joogo marka waa waa nooc takaaful ah ama isxambaarin dadka muslimiin dadka dhiban in la xambaaro maalintaasna la wada faraxsan yahay dadkao dhan aada iyo aad dadka qaar aan lacag iyo wax ku bixiyo madaahibta qaar laakiin sida raajixa waa sida had hadiga nebiga caleyh isalaatu wasalaam ahimada badankoodna ay qabaan in raashin lagu bixiyo qofkii la siinaya raashin la siiyo marka waa gabagabadii soomka tobankii u dambeeyey khitaamkii iyo xoreyntii iyo maalinta zakatulfidriga in la bixiyo intaanan waana zaka nabiga caleyh salatu wasalaam wuxuu yihi man adaaha qabla salaati fa hiya zakatun maqbula waman adaaha bacda salaati fa hiya sadaqatu min asadaqaat zakatu fidriga hadi waxaa la rabaa inuu la bixiyo salaada ka hor gaar ahaan qoraxda markay dhacda habeenka ciidda ah intaas salaadaaska ka hor waa in la bixiya maalin iyo labamood ka horna waa la bixin karaa marka waxaa la rabaa zaka zakay noqonaysaa marka hadduu qofka bixiyo salaada kadib hadday kusoo gaarto waa culamada waa qadaynaha yidhaahdeen oo qofka laakiin wuu dambaabay ilaahay u tooba keena subxana watacaala maalinta ciidda waxaa laga maarmaan ah ciidda waa shacairta islaamka in ilmaha laga farxiyo dhar loo gado familka maaragtay loo fusxeeyo dadku ay dareemaan ciid muslimiin inay tahay ciidaha waxay ku salaysan yihiin diinay ku salaysan yihiin gaaladu markay ciidahooda u feestayna diintoodii bay ay ay weyneynayaan sidaas oo kale ciide ciidaheedna labada ciido nabiga caleyh isalaatu wasalaam noo jideeyey ilaahay noo jideeyey subxaana watacaala iyo nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh waa labada ciidooda ciidufidayda adxaaga marka shicaarkaas marka in la dareemaa la rabaa dadka oo ilmaha laga farxiyo dhar cusub loo gado oo yacni familiska ay isu yimaadaan wa ta aad iyaad umahadsan tahay sheikh markan dhinaca khadadka teleefanada ayaan jaleecaynaa waxaan kuusoo qabanaya dhegeystaha ugu horeeya khadka si toos ah ugu jira dhegeysta kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha haddaad maqlaysa sheikha wuxuu ka hadlayay arrimahan ciidda iyo ramadaanka gabagabada ah su-aal haddii aad qabto adigoo magacaa ku bilaabaya bismillaah magacayga waa maxamed cabdiqaadir muqdisho joogo sheikh waxaan weydiinayaa qof ayaa ilaahay oosada isagoo soon lagu leeyahay marka soonkaas qaab nooyaa looga gudi karaa ama maxaa ka gudi kara bismillah soonka waxaa looga gudi karaa qofka hadduu soon nadar a yahay soon uu ku nadaray hadduu yahay yacni waa laga soomi karaa hadduu yahay soon lagu leeyaha oo kale oo soonkii ramadaanka ahna waxaa laga bixinaa fidya ayaa laga bixinaa insha allahu tacaala fidya laga bixinaya wa tahay maxamed wax su-aal kale o aad sheikhu weydiinaysid waxaan filayaa in jawaabtaasi uu kaa kaafiye aad haysatay aad aad umahadsan tahay sidoo kale waa ku salaameynaa waana ku mahad celina waktigaagii sheikh waxaa jirtaa in marka qaarkood maxamed hadiidkiisa aan sii raacsado haweenka qaarkood oo liita ama nuujinaya ama uurka lahi tusaale ahaan ay ka baqaan in dhibaato ay kasoo gaarto ilmahooda haddii ay soomaan marka kuwaasi oo kalea maxay samaynayaan tusaale ahaan marka soonka uu dhammaado ma inay dib u qaleeyaan ramadaankii oo idil mise waxay samayn karaan sugaan ilaa iyo inta ay ka xogoobayaan oo ay awood ugu yeeshaan jirkooda inay soomi karaan bismillah gabadha hadday uur leedahay ama ay nuujinayso culummada aqwaal kala gadisanay kala yihiin waxay leeyihiin qaar maaragtay soon keliya laga rabaa qaar waxay leeyihin waxaa laga rabaa fidye keliya inay iska bixiso qaar waxay leeyihin waxaa laga rabaa haddii canuga u baqaysa fidye iyo soon qaarna waxay le hadday nafteeda u baqaysa soon keliya laga rabaa aqwaal badan ay leeyihin laakiin waxaa raajixa ah in fidye keliya laga rabo in fidye keliya laga rabo insha allah yani waxay iska bixinaysaa maalintii soomideeda ayay waxay ka bixinaysaa insha allah waxay ka bixinaysaa maalinta soomadeeda waxay ka bixinaysaa qof ay quudinaysaa yacni haddii soddonka bel sida anas ibn malik uu samayn jiray markuu gaboobay radia allahu canhu soddonka marka la gaaro bisha soddon soddon qof uu quudin jiray oo markaas siin jiray saasuu soonka uga gudmayaa wax qadaha laguma laha wabilahi tawfiiq wa tahay aad baad umahadsan tahay sidoo kale khadadka teleefanada ayaan mar kale ku laabanayaa dhegeyste ayaa qadka ku jira oo garowga ku sugan dhegeyste kusoo dhawow sheikha haddii aad su-aal weydiinayso adigoo magacaagii ku bilaabaya waa mahadsan tahay jamaal waana kaga mahadanayaa sheekhu runtii aad baan u salaamaya madarasa qarqarka runtii waa kaga mahad celinaya waxaan leeyahay ramadaan wanaagsan magaca waa cabdullaahi cumar cali abutarika waaya garowaan joogaa waxaan qabaa laba su-aal weeya sheekh areena weydiiyo isagoo aada mahadsan su-aasha koowaad waxa waaye waxaa inagu soo food dhahay sa aduu alla yiraahdo kale waxa weeyaan maalin runtii qiimo badan qofka damaanta dadka muslimiinta runtii aada dadka hadda waxa weeye ay u dhanaynayaan ay runtii u dhowrayaan maalinka ciida weeye marka dadku kolley ma wada sinna oo qofna waxa weeye wa waxbuu haystaa qofna waxba ma haysto oo waa gacan maran yahay oo aad buu u liitaa xitaa laga yaba afarka tan su heli karin waa laga yaabaa marka dadka noocaas oo kale waxa weeyaan itikaatul fitriga waxa weeye hadda bisan waxba haysano oy gacantooda maran taha aysan awoodna ulahayn inay iska bixiyaan mataqaana arrinkaa isaga culays maku yeelanaya oo waxa weeye waajibaadka maka dhacaya haddii dadka wax haysan mise weligood runtii baa laga rabaya oo sikaada fitriga ay markaa aysan awoodda ulahayn taas mid weeye tan labaadna waxaan rabaa inaan runtii kaga dhigo sheekh isagoo maasan hooyaday runtii hadda aad bay u xanuunsan tahay ramadaanka koray bilowgiisii iyo ilaa iyo shan iyo tobanka waxaan filaya inay caad bay ahayd laakiin waxay ka dambe shan iyo tobanka runtii aad bay u xanuunsatay haddeertan daawa u socotaa marka waxa weeye hooyaday soonka hadda xanuun baa haya oo qof jeefo weeye daawo qaata aad bayna u xanuunsanaysaa marka soonka ma laga soomi karaa mise waxa weeyaan fidyaal laga bixinayaa mise iyada waxa weeya markay caafimaado dib ka qalaanaysa
wa tahay sheikhan waan ku wareejinayaa marka sheekh cabdiraxmaan haye su-aasha su-aasha koobaad waxa waay haddii qofka zakaatu fidriga hadduusan haysanin waxba dadka masaakiinta ah aan heli karaynin waxay maalinkaas cunaan ama ay maalinkaas ilmahooda siiyaan haddaysan helaynin zakaatu fidri lagama rabo dabcan ilahi wuxuu le subxana laa yukalifu llahu nafsan ilaa ma aataaha marka waxba lagama raba iyada qofkaas maskiinka waxba aan haysanin dahays waxba lagama rabo laguma laha ma qadaynaysid yani maba kugu waajibinba waxay ku waajibaysaa qofkii wax haysta maalinkaas waxna u dheer yihiin marka taasa waa saasa saasuu qofka yeelaya insha allahu tacala waxba laguma laha qofka dadka masaakiinta bal way qaadanayaan iyaga hadday zakaat fitriga qaataan oo la siiyo oo marka ay usoo baxo raashin fiican oo isla waktigii qabla salaadna la joogo marka iyaga way dhiibi karaan way siin karaan dad kale oo insha allah yani wax yeeshaan markaa kahor laakiin qofaa waxba haysan waxba lagama rabo insha allahu tacaala tan kale hooye hadday waayeel tahay oo ayna xanuunsan tahay insha allah fidya ka bixinaysaa qofka waayeelka iyo qofka xanuunsan xanuun uusan ka bogsanaynin fidya laga bixinayaa marka haddii hooyo xanuunka u yahay xanuun laga bogsanayo oo iyaduna aysan waayeelna ahayn qof weynna aysan ahayn oo aan soomi karaynin marka markay caafimaadda ha qadayso oo xanuunkan insha allah markay ka caafimaadda ha qadayso haddii ilaah idmo haddii si ay tahay waayeel qof waayeel ahoo da-an ay haysa xanuunna ugu darsamay fidya ka bixinaysaan insha allah soona laguma laha wata aada umahadsan tahay cabdullaahi wax su-aal kale waad qabtid waad sheikh weydiinaysid aad bu umadsanta
aad baad umahadsantay sidoo kale ku salaameynaa sheikh haddaan sii raacsado dad waxaa jira tusaale ahaan waad ka dhawaajisay dadku hadduusan waxaa tiri uusan ka bogsoonaynin xanuun wuxuu bixinayaa fidyo marka dhinaca kale laga fiiriyo dad waxaa jira oo sokor qaba oo qaata dawooyin oo haddii ay dhowr saacadood gaajoodaan ay caafimaadkoodii u baqanayaan dadka iyaga ah bal ka waran xaaladooda dadka iyaga ah xanuunka hadduu yahay xanuun aan laga bogsanaynin qofkiina uusan la soomi karaynin marka ma qadaynayo wuxuu iska bixinaa fidya ayuu iska bixinaa qof wax siina raashin siina insha allah ama ramadaanka markuu dhamaado tiradii maalmood oo ka tegay in la eg ayuu uu quudina oo dad ah ama maalinba qof ha afuriyo ha quudiyo uu yeeli kara intaba inshaalla marka qofka xanuunka joogtada ah qabo oo aan laga bogsanaynin iyo qofka waayeelka ah oo isagu aan soomi karaynin fidya laga bixinaya waa gartay dhinacii khadadka telefoonada ayaan ku guda jirnaa weli dhegeyste kale ayaan kuusoo qabanaya qadka ku jira ee dhegeyste kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha magacaaga adigoo ku bilaabayo deegaanka aad joogtid iyo su-aasha aad qabtid bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamuud warsame oo jooga dabilay somaliland ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda c o eda waxaa kaloo aan salaamayaa weliyi jamaal oo daadiinaya barnaamijkan galabta qiimaha badan waxaa kaloo aan salaamayaa sheekha sheekh cabdiraxmaan oo fadka ku jira dhammaantiinba waxaan idin leeyahay ramadaan kariim intaa kadib waxaan sheekha weydiin lahaa sheekh waxaan ahay nin ganacsada ah zakaatulmaalkii aan sanadkan bixin jiray waxaan inteeda badan ku bixiyey mag ama diyo lagu lahaa reerka aan kasoo jeedo magtaasoo u badnayd shilal gaadhi magtaasoo shilalkaasoo sababay in si fudud lagu bixin kari waayo magacaasi markaa dadkii aan siin jirayna waxaan ku qanciyey sanadkan inaan magtii ku bixiy inaan sanadkan sakadii ku bixiyey mag sheekh markaa sakadaasi sidaa aan ku bixiyey ma iga ansaxaysaa magtaa aan ku bixiyey sideedaba sekadu waajib ma tahay in lagu bixiyo mag lagu leeyahay reeraha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay sheekhan u gudbinayaa bal in maaragtay su-aashaasi wixii uu ka dhahayo haye sheekh waad maqlays bismillah zakada haddii ay sideed qofaa la siinaya oo ilaahay sheegay subxaana watacaala inama sadaqaat lfuqaraa walmasaakin wacamilna calayha walmualafati quluubum wafi riqaabi walghaarimiina wafi sabiili illahi wabni sabiil fariidata min allah sideed nooca la sheegay oo dadka ka mid ah in la siiyo zakada marka haddii uu soo gelayo qofka diyada loo haysto hadduu qaarim yahay oo dad wuxuu soo gala noocii daynta lagu lahaa walghaarimiina hadii qofkii loo haysto dayn loo haysto oo ay diyadu ka mid tahay waa lagu bixin karaa zakadii sinfigaasuu noqona marka insha allahu tacala waana kaa gudmaysaa mar haddii qofkaas qaanta loo haysto daynta loo haysto ka bixisay oo aad siisay zakadii insha allahu tacaala wabilahi tawfiiq aad baad umahadsan tahay haye maxmuud su-aashaadii jawaabteeda waa dashan umalaynaya ha sheekha waan ku yar celin lahaa in yar baan ku celin lahaa sheekha haye sheekh sekada qof dayn loo haysto ama qof mag loo haysto kamaan bixin laakiin anigu sekadii aan bixin lahaa anigoo nin ganacsada ah sakaatulmaalkii ka bixi lahaa maalkayga ayaan waxaan ku bixiyey markii reeraha lagu lahaa kadib markay odayaal fara badan oo reeraha ka socda ay yimaadeen markaas sekadaasi aniga ma iga ansaxaysaa aan magta ku bixiyey wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu zakada waa ka ansaxaysaa haddii aad siiso qof loo haysta dayn qofka diyada laga bixina waa qof lagu dhegan yahay oo diyadii loo haysto marka haddii qofkaas aad ka bixiso zakaatumaalkaadii aad ku bixiso way kaaga baxaysaa qofkii waa tahay jawaab aad baad umahadsantahay sheekh waa tahay aad baad umahadsan tahay maxamuud sidoo kale waa ku salaamaynaa waan filayaa in jawaabtaadii aada heshay haddaan usoo laabto sheikh arrintan fidrada ku saabsan dad badan oo galbeedka jooga sidoo kale waqooyi maraykanka iyo meelo kale oo wadamadan galbeedka ay dadku usoo qaxeen haddana dadku waxay bixiyaan waxay doonayaan inay iska bixiyaan fidrada qaarkood baa sameeya in ay lacag diraan oo u diraan wadankii oo ay yidhaahdaan bal dadka lacag hala siiyo qaarkood baa dhaha lacagtan intay diraan oo ay dhahaan hala gado badar ama waxyaaba noocaas oo kale oo qofka hala siiyo qaabka ugu habboon ee qofka dibadda jooga ee aan waddankii joogin ee meesha uu joogana qof maanta baahidaasi fidrada qaba aysan jirin agtiisa aysan joogin sidee buu ku bixin karaa bismillah waxaa loogu talagalay zakaatufidliga dadka fuqarada ah meesha lagu bix meesha ay joogaan dadka muslimiinta fuqaradooda in la siiyo oo lagu ciidaayo haddii ay dadku fuqarada aysan dad markaa fuqara aysan joogin meeshii ama aan looga baahnayn ama qofkii uusan haynin qof uu siiyo wuu ku diri karaa hay-adaha samafalka si dadka muslimiinta ah oo baahida u dhimanayo ama dholalka muslimiinta aada ugu rafaasa dadkaas si loo gaarsiiyo marka hay-adaha waa inuu udhiibaa hay-adaha markaa raashin ha ugu gadaa iyagaa u qaybinaya zakaatufitriga ma intaan la gaarin salaada ka hor oo raashin ku siinayo marka taana waa la ogol yahay sharcan wax masalo banaan waa wabilahi tawfiiq marka ramadaanku dhamaado waxaa jira soon sunnaa oo wadac la yidhaahdo oo dadku ay soomaan bal isagu haddaad si guud uga hadasho
bisha ramadaan haddii noo dhamaato ilaahay naga aqbalo subxaana watacaala ilahay waxaan wediisa inuu naga aqbalo soonkana hadduu dhamaado soonka ilaahay caabudadiisi waa dhamaatay ma aha waxaa lagaa rabaa inaa ilaahay caabudo subxaana watacaala ilaa ka dhimanaysid wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaa yaqiinta kaaga timaada ilaah caabud alla yidhi subxaana watacaala waxaan rabaa in la wado insha allahu tacaala cibaadada ilaahay waxaa kaloo sunno ah bisha soonfur haddii la gaaro ama bisha shawaal in la soomo lix maalmood oo wadaca la yidhaahdo oo ajir badan aada aad u leh nabiga caleyh isalaatu wasalaam wuxu uhi man saama ramadaan wa atbacahu sittun min shawaal fakaanamaa saama dahra kullah oo kamaa qaala sal alay wasalam ninkii bisha ramadaan soonmo kadib raacsiiya lix maalmood oo bisha shawaal ah wuxuu lamid yahay sanadka isagoo soomay oo kale marka lixdaa maalmood haddii aad ramadaanka dhamaysay lixdaa maalmood inaad ku xijiso ayaa wanaagsan si aad ajarkii sanadka u hesha sooman oo kale waxaa kaloo la rabaa inaad qadaha ka hormariso qadaha laba maalmood saddex maalmood hadday ku dhaafeen waa inaad ka hormarisaa intaadan wadaca bilaabin waa inaad qadihii iska hormarisaa oo dhamaystirtaa soonkii leanna nabigu wuxuu yihi man saama ramadaan ninkii ramadaan sooma yacni dhamaystiraba kadib uma atbacahu situ min shawaal marka waxaa la rabaa yani lixdaa beri haddaad soomi karta inaad soonto insha allahu tacaala ramadaanna laba iyo tobanka bilood aad kow iyo tobanka bilood soo harina ilahay aa caabudo subxaana watacaala inta laga gaaray ramadaan kale soomaalida qaar baa waxay dhahaan haddaad soonto wadaca lixda maalin tusaale ahaan ramadaanka markuu dhamaado oo shawaal lixda maalin aad soontid waajib uu kuu noqonaya in mar kasta aad soontid oo aadan joojin baa lagaa doonaya wadacyada kale soo socda arrimahaas maxaad ka dhehaysaa shawaalka soomidiisa waa sunna soonka farad ah laakiin shawaalka soomidiisa waa waa waa sunna sunna macnaheed waajib ma aha waajib ma aha haddaad samaysana ajiraad helaysaa haddaadan samaynad ajirka waa kaa maqan yahay dadku khuraafaad badan ay sheegaan oo mar haddaad bilowda ma joojin kartid iyo waajib kugu noqonaa iyo waxyaalo badan oo saasaa la sheega oo diin ku salaysnayn marka waxba kama jiraa waxa yani shawaalku waa sunna haddaad soomi karta soon haddaad soomi karaynina waxba laguma hayso haddaad sanad soonto oo sanad ka tagto waxba laguma hayso waa sunna waajib ma aha bila aad iyo aad ad umahadsan tahay sheikh insha allahu tacaala waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah ciid mubaarak kula caawantum bikhayr aad ya golaha imaamyada waqooyiga maraykanka ah insha allah waa idin salaamaya dhammaantiin waxaan leenahay ummadeena soomaaliyada ilaahay subxaana watacaala amaan iyo barwaaqa iyo ilaahay subxaana watacala midnimo allaha siiyo ummadeena ilaahay haisu keeno ilaahayna dhibkaa naga qaado subxaana watacaala aadna waa umahadsantihin jazakum allahu khayra meel kastoo joogtana waa idin salaamaya assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum salam waraxmatullah wabarakatu intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan u mahad celinayaa sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar gudoomiyaha golaha imaamiyada waqooyiga maraykanka ahna imaamka masjidka abubakr sidiiq ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee waddankan maraykanka waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhegeystayaasha su'aalaha weydiiyey barnaamijkan nagala qayb qaatay barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idin kala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan ah tan iyo kulan dambe saaxiibadana dhegeysanaya nabadgelyo